wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu tahay xildhibaan khadiija maxamed diiriye xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waxa ay ka mid tahay xildhibaanada ugu muddada dheer ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waana baarlamaankii lixaad oo ay ka mid noqoto tan iyo xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada carte ee dalka jabuuti sidoo kale xildhibaan khadiija waxa ay soo qabatay xilal heer wasiira xildhibaan khadiija waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waayo aragnimadeeda xagga golaha shacabka iyo waxa u suurtogeliyey in ay noqoto xildhibaan aan dhicin muddo ka badan labaatan sano sidoo kale waxay ka hadlaysaa sababaha ugu wacan in dumarka soomaaliyeed ay waayaan qoondadii ay ku lahaayeen awood qaybsiga siyaasadda dalka ee ahayd soddon boqolkiiba taas oo ay eedeeda inta badan saarayso haweenka soomaaliyeed xildhibaan khadiija waxay sidoo kale ka hadli doontaa aragtida ay dad badan oo soomaali ah ka aaminsan yihiin xildhibaanada ee ah inay codkooda dollar ku iibsadaan iyo arrimo kale xildhibaan khadiija kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta af soomaaliga v o a waxaad bal ku bilowdaa doorashadii dhowaan aada isu soo taagtay ee aad ku rabtay in lagugu doorto ku-xigeenka koowaad ee guddoonka golaha shacabka canshucuud adi iyo idaacadda b o a inta idin dhegeysanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak kulli caam wa antum bikeyr sidaa ii weydiisay waa runtaa guddoonku waa issoo sharaxay laakiin waxaan rabaa in la wada ogaado markaan ma ahayn keliya inaan issharaxay murashaxa guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaad oo saamiga beesha shanaad waa markii saddexaad oo aan isu soo sharaxayo maalintii hadal jeedinta aan lahayn oo guddoonka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaana ka sheegay golaha shacabka haddii aad isku wada raacdaanna ima siin kartaan haddii aad inaad isku raacdaan inaad ii diidaanna iima diidi karaan yaqiinka waan aaminsanahay natiijadana waxay kusoo dhammaatay sidai ugu fiicnayd guddoomiye iyo ku-xigeen koowaad iyo ku-xigeen labaad ayaa soo baxay oo aan mar kale usii hambalyeynayo horena ugu hambaliyeeyey lana shaqayn doono haddii allah uwadala ogolaado khadiijo waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasadda soomaaliya marka la yidhaahdo ugu cadcad ee aadka uga muuqday labaatan sano ku dhowaad maxaa kuu suuro geliyey laga soo bilaabo carta labadii kun ayaan ku jiraa baarlamaankan ayaana ah baarlamaankii lixaad oo aan ka mid ahay dabcan bixinta allah iska leh qofku doonuu shaatigiisa u geliyaa qofku doonuuna ka siibaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin lixdii jeer rabitaanka dadkayga waadaawa oo afar dhibic shan awood qaybsi reereed yahay iyo bixintaas allah kow ah iyo rabitaanka reerkayga dadka siyaasadda aadka u odorosa ama saaqida waxay sheegaan inaad tahay qof siyaasadda soomaaliya si weyn u fahantay waxyaabaha dadka aad la wadaagi kartid ee ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo adigoo ah qof dumara muddo dheerna kusoo jiray maxaa ka mid ah su-aal aada fiican waaye aniga labayo labaatan sano ka hor waad dareemi kartaa reerkaygan marka laga tago owlaadeyda waalidkay oo waqtiyo badan ii baahnaa ayaan siyaasad inaan ku mashquulo iyo howlaheeda oo aan dal kasta iyo gobol kasta iyo meel kasta aan u tegay ayaan shirarkaas uga qaybgalayay dowlad dhiska soomaaliya ah fursaddaas markaa waxay ii muuqatay inaanan dayac kale aanan gelinin waayo marar badan oo ay ii baahnaayeen ayaan ka maqnaa ubadkayga walaalahay iyo waalidkayga ugu waaweyn markaas noolaa hadda way way dhinteen laakiin ayaga ayaa markaas booskii hooyanimo iyo kii aabanimoba ilmahayga u galaayay dhabar adaygaasaan qabay inay hore u soco idhahaan labadii i dhashay ilaahay godkaa ku janneeyo taasaa marka inaanan wax kala dayicin oo aan siyaasad maahe wax kale ka shaqaynin ayaa sababta koowaad ah muddada siyaasadda aad ku soo jirtay khadiijo isbedelo badanaa dalka ka dhacay kumeel gaaray ahayd kumeel gaarkii waa laga baxay dowlad rasmi ah hadda loo gudbay muddooyinkii u dambeeyana sidaad ka warqabtid siyaasadda soomaaliya meel waxay tagtay amaba gaartay meel sare oo siyaasaddii aada loogu kala qaybsamay marka hadda xildhibaanaad noqotay doorashadii guddoonka baarlamaanka way dhacday way soo dhammaatay tii madaxweynaha la sugaaya maxaa kuu muuqda mustaqbalka iyo rajada dalka iyo dadka soomaaliyeed markaad fiirisid muddada siyaasadda aad kusoo jirta iyo meesha hadda la marayo rajada alla lagama quusto marka ugu horeysaba rabbi tala ku filan ilaahiya waxaan haga laakiin dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay dadkooda u tashadaan iri laba boqol todobaatan iyo shan balas one oo madaxweynaha abadiya xasan sheekh maxamuud uu helay laba boqol todobaatan iyo lix xildhibaan oo golaha shacabka iyo konton iyo afar aqalka sare ah ma aha intii soomaaliya ugu fadliga badneed ugu magaca fiicneed ugu hantida badneed ugu qabiilada wanaagsaneed ma aha waa intii fursadaha ay nasiibka heshay maalintaas waxaana ay ku magacaaban yihiin inay dadka soomaaliyeed iyo deegaanada golaha shacabkana wakiilka shacabka waaye aqalka sarena waa stejyadii iyo deegaankii dadkiiyo isagana si gaara usii matalaan saas daraaddeed waxaa laga rabaa isku duubni iyo wadajir dadka soomaaliyeed oo dhan in ay wakiiladooda kula socdaan haddii aysan taas dhicin waxa waaye jidkao dhanaa naga wada dhumaayo waayo dowlad ayaa dadkani deeqda ma deeqo kala qoqob iyo iyo iyo isu tanaasul la-aan haddii allaha oodala ogolaado aan anigana ugu horeeyo inaan noqono wixii dalka iyo dadka dan u ah iyo diin inaan ilaahay nagu ilhaameeyo ilaahay nagu toosiyo ilaahayna soo saaro waa la daalan yahay runtii dhinaca dumarka markaad fiirisid qoondaa la siiyey oo boqolkiiba soddon ah qoondadaasi weli ma suurtogelin dumar fara badan oo siyaasaddii raba inay soo galaan way u suurtogeli la'dahay maxaad isleedahay dumarka soomaaliyeed ee weli siyaasadda damca uu uga jiro way u fududayn kartaa in ay soo galaan albaabka siyaasadda sidaadoo kalena ay wax badan ku dhex jiraan caasho dumarka soomaaliyeed waxaysan ayaga isku samaynin cidi kuma samaynin raggu kuma samaynin sababtoo ah waan kuu sheegayaa carta qaanuunka iyadoo ku qoran axdi qarameedkii carta labaatan iyo shan kursi oo haweenka ah waxaanan ku qaybsannay shan tabeelood oo min shan ah kama bixin qaanuunkii carta ee aas-aaska dowladnimada soomaaliya qaranjabkii nagu dhacay burburkii kadib laakiin waxaa imbigaati dhumiyey afar sano kabacdi gabdhihii oo beelihii iyo hogaamiyaashoodii u kala saftay taasoo dayacday in ay ilaaliyaan si qaanuunkii axdi qarameedkii mar kale oo nidaamka federaalka ahaa loogu soo celiyo ayagoo indhahooda shanta yihiin kontanaan gaarsiinay laba iyo toban aan helnay kanaan helnay wax soconaya ma ahayn si caday ugu qornayd gabdhaha haddii la soo celiyana sidaasay ku heli lahaayeen waad haddana u fiirso hadalkayga maanta waa baarlamaanka lixaad oo cusub shanqar dambe oo gabri leedahay ma maqliys helay fursadahana lagulama xisaabtamo kuwa banaanka joogana lagulama xisaabtamo keliya waxaa la is arkaa marka mandate ku dhammaado in la yidhaahdo qoondadii haweenka marka in qabiilkii aad aado iyo in aad aado qoondadii labada wax ka dhexeeya male waa laga soo quustay been lixaaday ahayd kulligeed hadda waxaa leedahay beesha lixaad waxaaba loo yaqaanaaba international community anigu weligay raalli kuma noqon mana dhahayo beel lamida beelaha soomaaliyeed oo haweenka ah oo boqol erge leh oo shan iyo labaatan kursi leh ayay carto kusoo bilaabeen jidkiiba ayagaa dhumiyey maa la dhaho hadda ayagii baaba wax ka dhahayo sigiscaland international communityga war aawe adiga ti a ku timid oo meesha ka baxday marka haddaabaad intaa ilaalin weysay xuquuq haween iyo sheekadeeda iyo gabdhaha maxaa u dana in layska waraysto weligeed hal maalina looma fariisan waxaa loo fariistaa keliya danaha qabaa'ilka waxaad arkaysaa intaasoo gabdhooda dhex fadhiyo kasoo qaad beeshayda beesha shanaad xildhibaanadoodii rag keliya ma fadhiyaan gabdhihiia ku dhex jira okay ha ku dhex jiraan laakiin haddana waxaa laga rabaa haddii daarood hawiye dirar digli marifleh in haddana loo fariisto kuwa gudaha ku jira oo hadda banaanka jooga oo aqoontii leh diin iyo maadi gabdhaha soomaaliyeed ku filan way qabaan guda iyo dabad intay dhahaan war maxaa qabiilka idin daba dhigay maa maantaba bilowdaan ma iyadana ma dhicin ayaga gudaha ku jirana ma dhicin anoo og xitaa guddiyada baarlamaanka guddi haween inuu jiro inay wasaarad haween jirto xilligii aan aniga joogay xukuumaddii cabdiweli sheekh maxamed axmed dowladdii xasan sheekh wasaaradda ugu horreysa xuquuqul insaanka iyo haweenka boqolkiiba soddonka shirki copenhagena lagu soo saxeexo communicageena ay ku jirtay haddana ma jirto awood xoogeysay oo in oo qaanuun laga dhigo ama principal fiiri afar dhibic shan qodob dastuur maaha qodob charter ma ahayn shalay kumeel gaarkii maanta oo kumeel gaarkii laga baxay oo dastuur kumeel gaar la haystana qodob oo afar dhibic shan principala loo qaatay principal xakii xitaa gabdhihii ma aysan soo ag dhigan wax culays intee la-eg ayay kugu haysaa marka in dumarkii hawshii aad carto ka soo bilowdeen labaatan sano ka hor in hadda ay sii daba yaraanayso culays intee leegay kugu haysaa aniga waa ujeedaa dayaca oo dhinaca haweenka taas waaye waxa aanan aanan dhinaca u fiirinaynin marka waxaan iska qaatay sida dhaarta dhabta ah aan uga xaqiijiyo dalka guud ahaan dhalinyaro iyo haween iyo waayeel inaan sida danta dalka iyo dadka ku jirta iyo diintaba aan ka shaqeeyo keliya hadda baarlamaankan adiga aad ka midka tahay ee baarlamaankii lixaada imise dumaraa ku jira marka adiga laga soo tago ilaa hadda waa weli kuraasaa dhiman ma aqaano in ay gabdho soo geli doonaan iyo in kale marka ilaa boqolkiiba afar labaatan iyaa la sheegaya laakiin haddeer weli tiro sax haddaan kuu sheegi kara male maadaama number kale oo xildhibaana ay maqan yihiin in gabdho soo geli doonaan in rag soo geli doonaan weli aan la qiyaasi karin waayahay khadiija marka hadafka aad tiigsanaysid iyo meeshaad isleedahay aad gaartid amaba dalka iyo dadka ha la gaarsiiyo adigoo hadda golihii shacabka soomaaliyeed ka mid ah meelaha aad isleedahay kursigan aad ku fadhido muddada dheerna aad ka fadhidid khibradda aad ka faa'iidaysatay ama kaaga korortay muddadii aad ku jirtay siyaasadda soomaaliya meelaha aad isleedahay dalka ha la gaarsiiyo oo khibradahaaga aad uga faa'iideyn kartid maxaa ka mid ah runtii waxaa ka kow ka ah oo sababayana inaan marar badan issharaxo waa dowladnimo saldhigata dowladnimadii saldhigata inaa jaartarkii carta waxaa ku lifaaqnaa ilaa laba iyo toban qodob oo ahayd inay dowladdaasi qabato ma ma suurtagelin haddana waxaa ka mid ahaa imbigati inay sideed qodob qabato dowladdii ku xigta oo nidaamka federaalka ah la qaatay dowlad kumeelgaaray ahayd tii carta dowlad federaal kumeelgaaray ahayd imbigati nidaamkii federaalka iyo fahamkiisii iyona in laga shaqeeyo oo sideed qodob oo lifaaq charter ayaa jiray oo aan iyadana waxba laga qaban waxay qasab noqotay marka toban sano kadib in caalamku soo istaago ilaan dowlad gacan sacbada caalamka ku dhex jirtaan nahay oon la dafiri karin nfs nf charter iyo kumeelgaar xagga iska dhiga twenty december waxaa laydinka rabaa dastuurkan sideedda sano iyo dheeraadka laga shaqaynaya inaad gudihiinni kusoo saxataan ood qaadataan kumeelgaarkiina laga baxo weli kumeelgaarkiiaan ku jirnaa weli hal taaka oo kale lagama qaban kaasna waxaa lagu soo simeeyey afar qodob oo kambala accord heshiiskii ahaa haddeer qodobo haddaan cayiman aan la qabanin oo amniga ugu horeeyo oo fahamkii nidaamka federaalka oo la qaatay jinsiyadii soomaali ayaa ah tirakoob sax ah dalkan u k f ku nooshahay mararaan tegey waxaa la lahaa magaalada london sagaal toban milyana kusoo hoyata cadadka soomaali ilaa iyo hadda cid seexi karta male caashaay marka insha allah waxaan rajaynayaa howlo aad u ballaaranayaan laakiin waa in afar shan qodob oo cadcad mandateka dowladdaani leedahay maxaa gaaraya dhammaystir dastuur wixii ka horreeyey oo ahayd in la qaato annaga sharci dejinaan nahay marka la xisaabtan adag iyo waktiga aniga horta waa daalanahay waxaan is leeyahay sidaasaa i waddo oo rajada alle inaan laga quusan inaan meel uun soomaaliyu gaarsiisan oo dowladnimo nidaamkeeda haysato oo dhammaystiran stadiyaa la magacaabayo xitaa nidaamkii stadiada lama samaynin ilaa carta miqaamkii oo muqdisho lahayd lama samaynin marka farikama qodna faanoole ilaahay waxaan ka rajaynaa in isagaa qulubaha gedgediya in uu danta dalka iyo dadka ummaddan kusoo gediyo wax qabiil lagu heli kara maaha wax dowlad goboleed gaara lagu heli kara maaha isku duubni iyo wadajira lagu heli karaa taasaan rajaynaya ugu dambayntii marka khadiijo baarlamaanka soomaaliyeed ee aad ka mid tahay waxyaabaha lagu xanto oo shacabka bannaanka jooga ay idinku tilmaamaan amaba loo arkaba baarlamaankii waxay tahay inay tahay goob sidii ganacsigoo kale oo marka doorasho ay dhacayso xildhibaanadii codadkoodii la gato masiirkoodii laga iibsado oo in marba kii lacag badan ay aadaan oo sidaas masiirkoodii ay u gataan fikirkaasay shacabka soomaaliyeed ka aaminsan yihiin baarlamaanka maxaa ku jawaabaysaa ugu dambayntii horta caashaay nin aniga yiri waxaa la dhahaa dad iska reeb marka maamaahda ninka aniga sideedaba ma qaato qof aniga yiri dad iska reeb ani siyaasadda waa ku shaqeeyaa kama shaqeysto ilaahayna waxaan ka baryaa mararka qaarkood deyn fara badan ay igelisaaya ilaa ha igu dilin deyn islaameed baan dhaha mana rabo inaan dhaho oo saaxiibaday laaluushay qaataan kulligeyga ama kuwii hore ama kuwa hadda ku jira laakiin waxaan kuu sheegayaa cambaign waa iska lacag oo waa publishtaa la sameeyaa dowladnimada xayeysiintaas leh bandhigistaa leh qofka waxa uu soo bandhigayo mas-uulka la dooranayo ayaa laga rabaa in hoos loo fiiriyo barnaamij buu la imaanaya barnaamijkaasaa si qoto dheer in loo dhuuxo mudanayaasha ka raba barnaamijkaasna inuu asaga ka gadaa laga rabaa markuu naga gado oo barnaamijkan dalkii uu dan u yahay iyo diinta islaamka oo dastuurkeenaba sal u ah diinta islaamka qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga oo aan laga leexan karin dalkana diin islaam diin aan ahayn laguma faafin karee danta dalka iyo dadka inta laga fiiriyo barnaamijkaas la fiiriyo fiiri hoolka waxaa la gelayaa iyadoo qofba qof wato barnaamij yaalla iyo wax qoran iyo kanaa kan ka macno fiican kanaa dalka dal ron lama dhoh ma aadaya dhinaca markaa oo lacagta wax ka daran baa meesha yaalla inaan la dhuuxin barnaamijyada la keensado oo madaxweynaha dalka uu rabo hadhow inuu qowsaar qaran ra-iisal wasaare inta ugu magacaawdo wiilal iyo gabdho ee wixii arrimaha bulshada siyaasadda dibadda dhaqaalaha laga bixin lahaa la fiiriyo kee qurux badan marka waxaad u malaysaa kulligoodba in lasoo gogolka laga fiiriyo oo intaan ka qabanaya intaan ka qabanaya inta fariinta keliyoon ka diraya dadka soomaaliyeed iyo mudanayaasha codka iskale ee labada aqal madaxweynaha hadda laba aqal baa dooranaysa inay fiiriyaan hoos u fiiriyaan barnaamijyada lasoo bandhigayo berrina si alle xisaabtanka uu sax u noqdo
ayaan kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheer ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inta aan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo